baraha bulshada weliba la ka faafiyey muuqaalka faadumo aadan cali oo ee maamo waayeele oo ka shaqeeya sadhismiyaalka guryaha oo qofoodee uuse ka qasabay shaqadii oo la hadalaas warbaahinta daqiiqdo kooban usu waraysigaas dareeri kuriyad weliba goobta seday qof odaya oo mas-uul ku hayay dhismaha guryaha welibana uusan gaan qaaday maamadii tv-gan waramahaasi welibana een roortay dhinaga shaqada maamo faadumo aadan cali iyo waraysigaas ka sheegday inay maalintii dhismayaalka ku helaasi shan dollar ismarkaasna kabiiradaas iyaalshe intee tuugsan gala lahayd inay ku doorbiday inay ka shaqaytay shaqadii dhismaha guryaha habaato faadumo aadan cali oo haystay iyaal odayshana gurigan fadhiya ee uusan awoodin isu shaqeeya iyo isbedelin noolliye maamu faadumo geek mayba godoonsiyo hayne lacag mayba waa sida boorka ku muuqata shan kun dollar eh samakaal hosbitaal oo kumudee isbitaalada gobolka banaadir iyana faadumo aadan cali aan ballan qaaday inuusan dhisa gure aadan abdi oo ee wakiilku dareeri samakaal hosbitaal iyana ku hadlay guriga cusub ee landhasow faadimo aadan cali anoo ka wakiilah isbitaalka samakaal shalay halkan waxaan ku ballan qaadnay inaan maamada u dhisayno goob ay ku ganacsato ilaahay idinkiisaaka waxaan ku howl jirnaa inaan goobtii dhisno waxaana rajaynaynaa isla maanta inaan u qalabayno ilaahay idinkiis insha allah markaan qalabeynana inaad nala soo bandhigtaan haddana dhiniga kale maamulka degmada oo kaaladow shirkadda dhismaha dool iyana sidoo kale aan ballan qaaday faadimo aadan cali shaqiya noorlee kamaaraya korta agaasimaha wahada dhulka dowladda hoose ee baydhabo iyo madaxa shaqaalaha shirkadda dool iyana la kulmay faadimo aadan cali may ku jawaabayna fariintii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaali iyo xilli raayus guddoomiyaha degmada oo haytini maamudan wallangoboda oo nololiya macnaha walwal ku tarwalan suubi tan kale way umaad nagaanay shirkadda docol oo magaalada huulo badan ku suubi ahayd oo maamudan umballangaadii shaqo oo nololiya kadib beradaas ama iyo gobsadaas ama lanfamilka kumad ah aandarsadaas oo nolol maalmeedsha macnaha mayla raawis walgogobodow marka way kala niil roogay mayla raawis madaha shaqada iyo shaqaalaha shirkadda docol taasoo kale dusuuna maymeelon goobjoogka iyaha ballanqaadkase inuu isuubiyo waa nabluku bilaw mayla raawis belon walayo nololiya kadib berad fadhi meeliyo kugaadaas waa nag shaqaysadaas ama iyo shaqaystoy ama lanfamilka ku tirsan
laga bilaabo labaatan iyo afarteeda inay tahay maamada shaqaale rasmi oo kamida shaqaalaheena dalkool gruubka howlgali doona xarumaha iyo deegaamada meelaha aan ka shaqayno guud ahaan shaqo kasta oo ay qaban karto oo fudud oo qof uu qaban karo shaqada ugu fudud ama ugu nugul maadaama ay tahay hooyo soomaaliyeed oo nugul oo duruufooyin tacadiyooyin ay la kulantay waxaanu halkan mar kale iyo mar saddexaad aanu ka ballan qaadaynaa in maama faadumo aanu u ballan qaadnay boos shaqo oo nolosheeda intay nooshahay oo iyadu ay awoodo qaban karto wax kasta oo shaqo oo iyadu ay awood u leedaha ama tabarteedu ay dhan tahay inay qabato dahabshiil banga qeybtee magaalada baydhabo yana sidoo kale faadumo aadan calianka deeqday beese diiraasa shan kun oo dollar dukaankaas mayba waa waleeg ka bilaawata iyo mayba waxaan ka talagelay shirkadda daabshiil group marka madaxda shirkadda daabshiil group yaan mahadnagaanayso guud ahaane anka horey mayba waa milkiilaha shirkadda iyo maamulaha guud daabshiil group cabdirashiid maxamed saciid ducaale oo mayba waa halagorodan nin maamadaas dukaankaas yarliyan fur taas darteed intaas kadib mayba waaha maamu faadumo geek mayba godoonsiyo hayne lacag mayba waa sida boorka ku muuqata shan kun dollar eh garabsiyowka faadimo aadan cali yana weliyan surugne ee weli ballan wada tartamaha ee kaalmayooshe